فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
الحمد لله رب العالمين الصناء الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جزاكم الله خير وأدبا ما سنتين دمانتين إن شاء الله أن وحن بلا بينا حديث كأني لحي صدن صدني لحي إن شاء الله عوا ومبقلبتا انت آن بلابين إن شاء الله تعالى وحن سحسوسين إنها laba mowduuc mowduucii ku saabsanaa maalintii dhaweeytay xadiiskii aan akhrinay laa taxaasaduu walaa tanaajashu waxaan sheegnay ahayd beyca in aanan xaraamta ah waxaa ka mid ah inaa walaalkaa wax ku dul iibisid marka waxaan dhahnay ahayd in arrintaa waxay u baahan tahay shardi in layska ilaaliyo weyaan shardiga maxaan dhahnay ahayd anagii markaan salaada ka kacnaan yaro sheegnay an laa yakuuna fi lmajlis waa majliskii oo la fadhiyo tasiirka aad samaysid weya lakiin hadduu qofku kula tashado adoo suuqa iska jooga ku dhado meeshaa baan wax kasoo iibsanaya kasoo gadanaya meesha fiican aad ku ogtahay wax wanaagsan waa u tilmaami karaysaa taasi ma aha yacni xaaraan ee dhibaatadu waxa weeyaan isagoo dukaankii ama macdaarkii dhex jooga inaad ku tirahdid meesha meelka waxaa jirta ka raqiisane tag waa taa xaaraantu yani adiga oo dibadda iska joogtiin hadduu su-aalku weydiiyo iyadu waa tala fiican inaad siisid baa muhiima okay waxaa kaloo halkaa lamida arintan ku jirna iminka sheekh noo sharxaya waa lamidoo malaha waa noo mudota hormalinaya sheekh muuse soo maa alkhidmatu cala alkhidba jirta way soo socota iyaduna inaad meel walaalkaad doonay aa ka dul doonto marka waa laa yabic calaa bacdikum calaa beyci bacdin marka makhtuubad iminka de maba jirtaba dhaqankaasiyo waa la baabiiyey dhaqankaas gabadha markii hore marka la doono waxay ahaan jirtay gabarh doonan oo saddex sano afar sano shan sano sugayso oo doonistii ay dhammaatay laakiin maxaa la sugayaa un meherkii marka gabadha way xandhibnayd oo nin bay u xandhibnayd marka ka meeraysta ahayd dee maanta maxaa dhacday dee waaba noo raaciya imika jirta qaadigiina waan sidanay aan loo raaciya imika jirto arrimi waa la fudeediyey imika wayna fiican tahay dee dembi gool hadduu batay laba qof oo is doontay oo hadhowta waxa dhici doona la garanaya halaysku xalaaleeyo sidanaa ka fiican oo ka fudud yani marka iyadana waa iska fiican tahay insha gabdhuna way xadhibnaan jireenoo hadduu doonooba ka laamayaba iyadoo shan sano lix sano sugaysa oo dadkii kalena kasoo wada xidhay unba oran jiray waan ka laabay oo liin kale uu bilaabayo marka hadda iminkaas waa alxamdulilah waa iska fiican tahay sidana insha allahu tacaala okay waa sheekhaygana ka dabtag majali rag baa ka hadlaya waxay dhacdo nadarada maaragtay waa in la eego gabadha horta nadaradu jirhkoo la eego un maaha undur ilayhaaba rasuulku yihi orad gabadha soo eeg fa inaha adwam taabaa daa'im ku noqonayse soo eeg okay soo eeg waa kan mid ballaadhan ninba in budadiinta ka qaatay undur ilayhaa soo eeg caqligeyga soo eeg baa ku jirta gabadha la sheekay islaha asagu su-aalo weydii soo adduunka loo maamulo eeg undur ilaa akhlaaqiha baa ku jirta akhlaqdeeda eeg undur ilaa tacaamuliha maca alwaalid waalid se la dhaqantaa guriga markay joogto se waxaasoo dhan baad eegaysaa undur ilaa jamaaliha ilaa wixii kalo dhan markaas yaa imanaya marka taasi waa muhiim weyan ta kale quruxdu waa laba shay quruxdu waa laba shay adduunka quruxdu waxa weeyaan caynu ladii taraa isha eegaysa quruxda iyo maxay ku xidhan tahay waxa la eegayo labadaas wayna garano ilaahay muxuu qaybiyey subxana wa tacala quruxdu qaybiyey quruxdu muxuu qaybiyey saddex shay buu ka qaybiyey kow waxaa jirta gabadh gojiga ka quruxsan inta kale ka foolxun ama nin dayta okay qofka maxaa cajibinaya anagi waa sheegi doonaa gabadh waxaa jirta maya meelo kale ka quruxsan wejiga ka foolxun quruxdii buu ilaahay gabadha u qaybiyey marka dhanka waa laga eegayaa dhinaca kale laga eegaya maxay quruxda waxaa laga eegayaa quruxda quruxdu waxay ku xidhan tahay kulba casriga la nool yahay casri quruxdu suu sheeku noo sheegay maxay ahayd boornida ahayd iminkana weydnimada iminka laakiin ayaamahan dambe saddex sano ugu dambaysa waa laga yimid waxaa la yimid dee dhexdhexaadkii waxay ku leeyihiin dhex yar in yaroo agga shasheegi mayna de garan mayna marka waa laga yimid saddexa sanee dambe iminka waa laga soo durkay markaa markaa way tatawuraysaa iyada sa loo eegayo quruxda zamanka ku xidhan tahay meeshana way ku xidhan tahay arrin saddexaad baa jirto quruxdu ay ku xidhan tahay quruxdu waxay ku xidhan tahay kaljarka dadka saqaafada dadka iminka matalan timaha dheere ilaa iyo halkaa hoose gaadhiya hindida iyo carabta iyo way jecel yihiin laakiin yurubiyaanku ma jeclo timaha dhaadheer iyo waxaas ma jeclo annaga nafteena waan jecel lahoba annaga tima tima ku darayna dee ee maaragtay timo beena baa samaysana dee ee nebigu uu lacnaday sala allahu calayhi wasalam okay dhankaa waa dhan dhinaca kale maxaan odhanay waa eegista qofka eegaya quruxda ku xidhan tahay ilaahay muxuu qaybiyey ilaahay wuxuu qaybiyey dookii buu qaybiyey sal- ma- allah subxaana wa tacaala dooka ilaahay siduu u qaybiyey ikhwaani fillah dooka wuxuu ilaahay ku qaybiyey waxaa jirta qof adu waxaas leedahay war gabadhan iyaa guursan oo meesha qaadan nin baaba dee ku dhimanayba gabadhan adiga dookaaga unba- unba- unbay gabadhu ibir tahay nin kale agtiisa maxay tahay waa heer sare weeyaan okay waa lahaa Ah, ragga riwaayadaha beri hore yaqaan wey, shaa- wararka annaka waxaa is leedahay war habluhun waxay leeyihin waa ninkan iyaa guursan ninkan bidaartan ee buura sayna bashir oo kale yacni iyaa qaadan beele mid baa ilaahay ba weelas oo ku qaadanaysa marka wuxu waa sidaa caalamku baashi waa la qaybiyey allah baa qaybiyey subxaanahu wa tacaala soo isma fahme kaas markaa gabadh ka baxaysa ma jirto in la qaadan waayo iyo nin ka baxayaba nin ka baxayo qurux ma jirto quruxdu markaa waa si- waxay ku xidhan tahay waxaas oo dhan aragtida isha eegaysa ku xidhan tahay marka alxamdulilah rabi alcaalamiin waa sidaa weya xataa nebigu sal sl markuu yidhi iisoo eeg gabadha iisoo eeg wuxuu samaystay maaha waxya eeg waxaa waxya iisoo eegtaa waxya laakiin sifaad ku dalbaday isagaa jecel adu markaa moonaysa wuxuu nebigu iisoo eeg yidhi anna iisoo eeg adu wax kala jeceshahay marka waxa uu nebigu dalbaday waa waa waa wixiisii nebigu waxaa jira wax lagaga dayan cuntada inbuu jeclaa inuu nici jiray ma oranaysid wuxuu nebigu cunto jeclaa ma jeclaa anugu taa lagu dayl ma oran laakiin siduu u cunayay un baa laga yidhi siduu u cunayey siduu u fadhiisanayey siduu u bilaabay u bilow laakiin laguma oran wuxuu cunayay ilaa biilla cun ah waxaa loo keenay masluuliya dabbi baa loo keenay oo nebigood rag baa dee carabtu ay jecel yihiin dabbiga Ah. baashi marka loo soo dhigay oo nebigu uu si kalo anugu saa baray markaa markaa ku arkay carabta si kale oo urteeda kama jecaysaaba markuu nebigu ka ishishay khaalid baa jooga wuxuu yidhi axraamun yaa rasuul allah ma rasuulka ilah ma xaaraan ba may buu ihi ma xaaraan iska daa buu ihi u qaatay marka nabigu wuxuu ihi fa ina qowmii laa yaakuluunaha dadkaygu ma cunaan meeshayada lagama cuno khaalid iyo nebigu waa isku magaalo waare waa quraysh un laakiin dee khaalid nin dagaalyahan oo baxo oo faraska wato oo buuraha ordo buu ahaa de waa ummado badan iska soo cunayay laakiin nebigooda wixii maka cunaysay inbuu cunayay sala allahu calayhi wasalam okay waa ka baxan insha allah mawduucena tagana عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نصبه رواه مسلم بهذا اللفظ سلام okay xadiis gaaban dheer udhexeeya gaaba iyo dharar udhexeeya insha allahu tacaala waa xadiiskii maxaana lixi soddonaad amba soddon iyo lixaad insha allah waana dhowaan hadeet insha allahu tacaala okay waan macnihiisii baan ku bilaabaynaa sidii caadiga noo ahayd lafdiga can abi hurayrata saxaabigii weynaaya abi hureyra cabdiraxmaan ibni sakhri dowsi radi allahu canhu can الnabiyi nabiga rabi salى اllahu calayhi wasalam wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi man ruuxii nafasa ka neefiya ka zuuliya ka kor qaada intaba waa ku macnayn kartaa can mu'minin mu'min dhankii kurbatan dhibaato min kurabi dhibaatooyinka addunya adduunyada ka mida nafasa allaahu ilaahay wuxuu ka neefini wuu ka kor qaadi uu ka zuulini canhu isagana kurbatan dhibaato min kurabi dhibaatooyinka yowmi alqiyaamati maalinta la taagan yahay waman ruuxii yasara fudaydiya ka fudaydiya calaa mucsirin nin ay noloshu ku adag tahay ka fudaydiya dhibaato haysata khaasatan dhinaca dhaqaalaha ka haysata yasara allaahu ilaahayna uu u fudaydinaya calayhi isaga korkiisa fi dunya adduuniyo waalaakhirati aakhiraba waman ruuxii satara astura ee u cawro qariya musliman muslim satarahu ilaahayna uu cawro qarini allaahu eebbana isaga satarahu isagaa loo cawro qarini la asturi allaahu alla asturi fi dunya adduunyadaba walaakhira iyo aakhiraba wallaahu ilaahay fii cawni wuxuu ku jiraa gargaarka alcabdi addoonka maa kaana inta uu alcabdu addoonku fii cawni gargaarka akhiihi walaalkii ku jiro waman ruuxii salaka jidaysta dariiqan jid mara yaltamisu uu ka dalbaya fiihi dariiqa jidka cilman cilmi sahala waxaa loo fudaydinay sahala wuxuu fudaydinaya allaahu eebe bihi isaga dariiqan dariiq buu u fudaydinaya jid ilaljannati jannada geynaya wamajtamaca wama jtamaca ma suurto gasho inay iskugu yimaadiin qowmun qolo fii beytin guri min buyuuti illaahi guryaha ilaahay ka mid a yatluuna xaale ay akhrinayaan kitaab allaahi kitaabka ilaahay wayatadaarasuunahu ayna diraasiinayaan ay cilmi ka baranayaan kitaabka beynahum dhexdooda arrintaa ma dhacdo hadday dhacdo ilaa mooyaan hadday dhacdo arrintaasi ma dhacdee hadday dhacdo ilaadaabaa keenaysa hadday dhacdo nasalad waxaa ku soo degi calayhim korkooga assakiinatu deganaasho iyo xasilooni wa qashiyathum waxaa dabooli alraxmatu naxariistii eebbe wa xafathum waxaa hareera joogsani almalaa'ikatu malaa'igtii raxmaanka wa dakarahum ullah ilaahayna waa ku xusi fii man cindahu kuwa agtiisa jira oo malaa'igta sharaftada badan leh ee carshiga ilaahay ku meersan baa lagu xusi waman ruuxii bada-a uu dib u dhigo bihi isaga camaluhu shaqadiisu ay dib u dhigto lam yusric dadajin maayo bihi isaga nasabuhu nasabkiisu ruuxa camalkiisu dib u dhigo nasabkiisu ma dadajinay buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska waxaa inoo wariyey muslim lafdigaa buuna ku wariyay alfaad kalena xadiisku uu ku soo arooray sida aan arki doono insha allahu tacaala amba bukhaari amba ku qoran axaadiista kale ee saxiixa ah ee culimmadeena sunanku ay wariyeen okay xadiisku waa kaas daahirkii macnihii lafdigiisu insha allahu tacaala okay dhaqankeenii baan sidii u kor qaadaynaa xadiiska abi hureyra wariyey isaga la joogsan mayno horaan usoo aragnay radia allahu canhu waxaan u imanaynaa canaawiintii xadiiska okay laba cinwaan waaweyn baan xadiiska siinana insha allahu tacaala cinwaanka koowaad maxay fadlulاجtimaaci calaa tilaawati اlqur'aani waاdikri fadlulijtimaaci calaa tilaawati اlqur'aani waاdikri alijtimaac waxaa fadliga uu leeyahay in la iskugu yimaado in qur-aan la wada akhriyo ilaahayna la wada xuso fadliga ay leedahay iyo xadiiska ku jira saan arkayno marka fadliga ilaahay uu geliya halkaas baan arki doonaa labo xadiiska cinwaanka labaadee sii karno waxa weya ikhwani fi illah usuul alcamal alkhayri usuul alcamal alkhayri camalka samafalka le dhahdo oo ka mid a camalada waaweyn ay diintu noogu yeedhay oo maantana reer galbeedka iyo gaaladu ay nagaga badiyeen waxaa la dhahdaa usuusha uu leeyahay camalka samafalka alkhayr camalka insaaniga waxa dhahda in bini aadanka wax loo qabto insaanka wax loo qabto usuul alcamal alkhayri fiqigu muxuu leeyahay usuul sooma usuul fiqi sooma lama dhahdo xadiiskuna wuxuu leeyahay usuul tafsi usuul xadiis tafsiirku usuul tafsiir camalka khayriga ee la qabanayo ee hay-adaha loo samaystay adduunka maanta muxuu leeyahay isaguna usuul buu leeyahay diinteena dhexdeeda xadiiskan waxaa ku jira usuushii camalka khayriga ayaa ku jira waa min cadamati diinina okay labada ciwaan ciwaanka hore unub kutubta qaar ku dhigayaan umalinayaa sheekh maxaa ciwaan kugu dhigan yadna waa tamaam labada isu keentay waxay isu keentay usuul alcamal alkhayri iyo fadlu waa ka fadlu tilaawati alqur'an alijtimac ala tilaawati alqur'an iyo wadikr waa isu keenaya ciwaankaasi waa ciwaan saddexdan qaadan karnaa jawaamicu khayr khayr wixii khayr oo dhan meeshu ku ururaya weyanida khayr oo dhan xadiiskan baa inoo soo ururiyay jawaamicu alkhayr kii ilaahay noo dhaweynayay kii bini aadamka noo dhaweynayay kii naftiina saxaya intaba waa u ka muuqdaa okay kaa saddexaadna ku darsada ragga qorqorayo jawaamicu lkhayr khayrka jawaamicdiisa okay saddex alxamdu lilah markii xadiiskan isla taageena ugu horeya waxaan isla taagaynaa inta aan xadiiska gelinba cinwaanka cinwaanka cajiibaba jawaamicu alkhayr amba usuul alcamal alkhayri ikhwaani fi llah waxyaalada diinteenna inaa la saxa u baahan waxaa ka mid a mafaahiim baa la khalday diinteenna ilahay markuu soo dejiyey mafaahiim bay la soo dejiyey iminka laa ilaaha ila allah waa mafhuum laa ilaaha ila allah maxay waa mafhuum dadku se u haystaan iyo sida saxabadu haystaan isku mid maaha isku mid maaha annagu laa ilaha illa waan ku haysanaaba laa ilaaha ila allah sidaasnaba ilahuna cali sida ninkii muxuu ahaa muxuu ahaa sheekhi dhinte xuseen cali allah yarxamu yadkhulu ljanna insha allah ma ha marka laakiin waan ku haysnaa dejan ama sheekhaanu ma naqdinaya laakiinse waxaan waxaan naqdinaya weyaan waan ku haysnaa anagu abi jahlna waxaa lagu yidhi qul kalimatan kelmad dheh haddaad tiraahdid tamliku biha alcaraba waalcajam carab iyo cajam hadaa u talin quraysh baa fadhida abi aalib abi lahab qul kalima kelmad dheh okay abi jahl wuxuu yidhi kun goor baan dhihi haddaan kelmad uun adduunkana ku qabsanayo kun jeer baan dhihi qul laa ilaaha ila allah ama haadihi falaa buuri tan ma dhahayo buuri ama haadihi falaa buuri tan ma dhahayo ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun ma samicnaa bihada fi lmilati alaakhira in hada ila ikhtilaaqa okay muxuu u diiday markaa abijahl wuxuu gartay laa ilaaha ila allah waxay simaysaa isaga bilaal isaga iyo suhayb isaga iyo camaar way simaysaa ilaahay maa niga wada sarreeyay intiina kale maxaad noqonaysiin isku mid uu fahmay waa towrad laa ilaha illa allah waa revolution waa evolution muslimka maantana laa anaka ku eedaameyna damaan garayna ma fahmin ashhadu an laa ilaaha illa abi abi abilacl mawduud sheekh raadon ree reer bakistan wuxuu yihi markay muslimiintu eedaamayaan xataa muadinka iyo kuwa dhegeysanaya midna ma fahsanay bu la ilaha illa allah in badan ma fahamsana kitaab buu ka qoran almustalaxaat alarbac waa kitaab khatara caadi looma akhrisan karo dadkii akhristay dharka kale la tagtay ka qoladhaada takfiir ma maqasheen dadka gaaleeya soo maqal qoladaas marka kitaabka markay akhriyeen kitaabka muslimiintu waa gaale ka soo saareen halkaa way kula tageen laakiin kitaabka waxa akhrisanaya waa inuu dhinac sheekha ku akhriyo kitaabka waa sax weeyaan afar mustalax buu macneeyo allah ilaah ka mid tahay ilaah maa macnaa ilaah fi carabiga ilaah muxuu yahay waa kii la caabuday xaq lagu caabuday macbuud weye waa xaakim waa kii kuu talinay wey ilaah waa kii hareecad shareecada dejinay wey musharici wey marka waa kii xukun kaaga hayay wey marka laa ilaaha leedahay waxay kala tahay laa xaakima laa macbuuda laa maalika laa musharica ila allah iminka masaaba dee dhulka islaamku salaadun bu ilahay leeyahy bas iyo soonka xukunka yaa leh naboleon baa le xukunka okay dhaqaalaha iyaa le naga daa dhaqaale wax muxuu ka garanayaa diintu dadka laale nidaamka bulshada iyaa le habka educationka iyaa le filosofiyada alle de john dewey filosofi waxmu garan nabi maxamed sal slam okay marka taas waa marka waxyaalada waxaa ka mid mafhuumka cibaadada cibaadada waa mafhuum inteenan oo dhan maxaan cibaado u naqaana markaan cishaayo ka baxno ee dibadda istaagno cibaado kuma jirno waan dhamayna cibaadadii alxamdulilah iminka naftaan u raaxaynaa timhortankaan iska tagaynaa iska sheekeynaynaa waan iska qoslaynaa waan xamanaynaa a cibaadaan ku jirnaa ma garanayno islaamtaada la ciyaaraysa cibadan ku jirta ma garanayso waad shaqaynaysaa cibadan ku jirta alcibaadatu annaha kullu lxayaat ma garanayno in nolosha odhan tahay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun iyadnoo khaldanta waxaa ka mid a mafaahiimta khaldatay addunya walaakhira adduunya aakhiro saddex jabhadood baa jirta maaha jabhat alaakhira rag adduunka iska tagay oo ilahay u go-ay iyo rag adduunka u go-ay laakiin aan labadiiba ka shaqaysano waan kari weyne war adduunkana waan ka shaqaysan xalaashaan ka qaadani aakhirana waan u go-i iyada sax waa masiirkay madaxeenu way gali kari weyde amba adduun baan ka shaqaysan amba amba aakhiraan tagy ilaahay wuxuu leeyahay rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أوكي waxaa ka mida mafaahiimta khaldamee halkan kusoo waxaa gabayaan mafhuumka jihaadka xadiiskana wuxuu ka warramaya jihaad laakiin ma- baad ka arkaysa kelimatu jihaad kuma dhex jirto mafaahiimta qaldamay ee muslimiintu ay jihaad ku khaldameen waxaa ka mid a mafaahiimta khaldan jihaadka ka mid a maxaa maanta jihaad loo yaqaanaa in hub la qaato oo la dagaalamo weliba dee kan la fool xumeeyaa kasii dara isaguna Ah, markuu jihaadku xitaa sax yahay waxaan u haysanaa askari jihaadka maxaa dhada militariga maxaa kaa dha magaciisa aljihaadul askari baa dhada laakiin waxay jihaadku waa sideed sideedii maxaan ka naqanaa maanta anagu mid aan weliba qaladnay marka sideedda jihaad buu ma- xadiiskani ka hadlaya mid ka mid a sideedda sideedda jihaad baa inii sheegaya marka xabad xabad baa inagu sheegaya qofkii qoran karaa qorto jihaadka koowaad waxaa dhahdaa aljihaad nafsi aljihaad النفس نفط أول لجهتهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نفط هذا oo aad ka adkaatid ood jihaad la gashid waxaad ku guulaysatay inaad naftaada ilaahay u dhibtid okay waa lasu ka dhaxaystaa ilan khayrkiyo iyo sharkii wa nafsin wamaa sawaahaa faalhamahaa fujuurahaa wa taqwaahaa okay kee adkaantee qad aflaxa man zakaahaa waqad khaaba man makeed noqon jihaad bay u baahan tahay qad aflaxa man tazakkaa qad aflaxa man تزكى تطهر قف نفتي سر تربية ذهية وجهاد عميق وانا جهاد كذا جهاد كلا عادي إن نفط هذا إلهي قعنتك كرديد أو تلاليد أمرك إلهي وكقاد قف لك قادن وجهاد كوادين وجهاد كنبي محمد كشي غير سدع توصل نضب صلى الله عليه وسلم مركو ذلك دعوة دوغية دار الأرقم حقوق بني رسولكم صحابته تربيتين هي وكو محمد محمد محمد كود محمد وجهاده اوكي كي لبعض برنا جهاد كلا محي وجهاد الفكري jihaadul fikri adduunka maanta waxa la isku haya waa maxay waa fikr nabi maxamed maxaa laga yihi marka wajaahidhum bihi jihaadan kabiira jaahidhum bihi maxay la tahay nabi maxamedow waxaad kula dagaalantaa ragga kaa soo horjeeda qur-aanka bihi waa qur-aanka marka qur-aanku de dagaalka isaga ma- dagaal buu galaya may afkaarta qur-aanka ku jirta dadka dhaadhici madaxooga sax baa laga heli nabigu markaa lix iyo toban shan saddex sano wuxuu ku jiray jihaad muxuu ku jiray fikri ah markuu u yimid walid ibn muqiira uu rasuulka la hadlay la hadlay la hadlay la hadlay oo waxaa baan kaa dhigi oo waxaa baan kaa dhigi waxaan kaa dhigi ma dhammaysatuu rasuulka yidhi haa ijlis fadhiisuu ka yidhi annaga dhegeyso suuratu fusilad buu ku akhriyey madaxiisii baa bedelmay ninkii ila uu yimid daahida uu laamay markii qurayshu ku soo socday yidhaahdeen wallaahi siduu u soo socdo ninkii naga socday mah ninkii naga tagay mah waa nin kale nin kalea nagu soo aadan bay yidhahdeen wuu soo qancay laan markaa baa laga yidhi ka waran wuxuu yihi wallaahi waxaan soo maqlay waxaan soo maqlay maaha buu yidhi shicir laysa bishicrin walaa biqowli kaahin nin kaahinoo faaliya hadal ku hadlana maaha buu yidhi sixirna maaha buu yidhi markaa baa laga yidhi "Dee maxaad orani maxaad wuxuu ku soo yacluu walaa yuclaa calayh una sarayn lagamana sarayn karo waana carabigan aada u yaqaana markaa baa laidhi sheekhow waa abijahli way ku qeliye walqow fiihi uu soo laamayo markaa wax u dhadee wax ummaddaan ka dhaadhicino ilaa caqligii waxaa tahay carbeede wuxuu yihi waxaan oran karnaa buu ihi sixrun yusar sixrun yusar sixir waxa weeyaan dadka raadeeya sixirkii la yaqaanay la xidhi maaha waa sixir kalaan oran karnaa buu ihi. waa lifaya mootahay waa ka qur-aankuna ka sheekeeyey subxana wa tacaala ilaahay marka maxaa la jihaadka labaad waa jihaadul alfikri okay jihaadka saddexaad waa maxay waa jihaadadaan ka tagnay waxaas oo dhan kii nafta waan ka tagnay kii fikra ma hayno ka saddexaad waa maxay waa jihaadul cilmi waa jihaad cilmi ah dadka cilmi la baro iskoolo la dhiso madrasado la dhiso qur- taxafudo qur-aan dhiso jaamicado la dhiso diinta la- la- la reebo oo diintu ay kaa hadho oona noqon diintu waxa adiga kugu dhammaata waa jihaad ka culus inaad xabad rido xabaddu waxay dhan tahay waa waa cadho intaa cadhota dhig kasta dhig baa lagu siiya ka socotay ba khalaas laakiin markaa istaraatiijik tahay waxaad reebaysaa cilmi iyo aqoon هذا الجهاد waa jihaadka keenay raximahullah a'imadeennii waaweyneed ee culummadeennii rahiibka ahayd inaad dhaxalka intaa laga nooga tagaan an waxaan u fiirsaday imaam khazali imaam alaamidi imaam ibnu taymiya imaam ibnuqayim imaamyadaa oo dhan da-doodu waa misa waa bayna hamsiin oo siteen waxay u dhexeeyeen konton qaarkood afartan imaam nawawi arbaciinka hamsiin kama gaadhinba okay maxayna ka tageen ikhwaani fillah waxayna ka tageen boqolaal mujaladaad boqolaal volim oo cilmiga ka tageen maxay maxay rumayseen raggaas magaca aljihaad alcilmi inay jihaad cilmiya galaan falowlaa nafara min kuli firqatin daa'ifa minhum buu ilahay liyatafaqahuu fi ddiin nafar dadkoo dhan jihaadka taga lamunana waa inay qaarna cilmiga oo go-aan baa lidhi oo markay cilmiga soo bartaan ay soo noqdaan markay soo bartaan hay ku soo noqonayaan dadkoogii liyundaruu se ugu digaan waa jihaadka saddexaad laakiin jihaadka ma maanta ma la hayaa sina u noqonya ka afraad jihaadka afraad waa jihaad ulmaali waa iqtisaadi jihaadka maalka iyo dhaqaalaha abaar baa dhacday buu sheekhu dhan kale wuxuu naga goray laa talaatan waa sadaqad umaad hurmaysatiin inay jihaadka ma garanaysiin jihaad baad gasheen iminka labaatankaa doolaar bixisa haraad adiga imika waa biyahan baad haysataa meesha xalina ooma sheegay biyahan baad biyahan baad haysataa biyahani waa biyo laga soo shaqeeyey oo caagad lagu soo riday oo meeshana lagu soo qoray wixii loo baahnaa calcium sodium waxaad u baahnay xadiidkii ay kugu dhantahay jirkaad wax u baahnaa dhan iyaguna waxay leeyihiin biyihii biyihii laga saa ori jirnay dee rag iska dhigin rag soo erag waxaas ma ah biyo sanonin keena cabayni dee hubada ah biyihii bay ku laayihiin nagnagiigan marka maxaan uga jeednaa marka ikhwaani fillah marka aad biyaha cabsiisid kan maaha kaa jihaad baa ku jirtaa okay waan sheegi doonaa sabay jihaad u tahay markaa jihaad maaliya maalkaaga markaad diinta gelisid ummadda gelisid waa jihaad ina aladiina yujaahidu biamwaalihim waladiina ja biamwaalihim qur-aanka weligu muxuu horreysay hadda jeer maalka ilaa makaan waaxid inta kaleetoo dhan maalkaa ka horeeya nafta waxay culimmadu idhaahdeen qofku naftiisa iyo maalkiisa kuu jecel yahay markaan qur-aan ka dhaqaaqano maalkiisuu jecel yahay war ciidanka maxaa uga tagay jihaadka galba oran yaa wax reeb dee laakiin abubakar bin khata abubakar sidiiq markuu rasuulku yihi qaswa tabuuk soo ururiya lacagta soo ururiya xoolaha markuu yidhi abubakar iyo cumar way bartamayeen maanta cumar wuxuu yihi waa inaan maalka kaga badiyo aqalkiisii buu tagay wuxuu xooleey nus buu soo qaaday markuu rasuulka u dhiibo waliba garab fadhiistay qofku isagu dadka tartanka kulma jiro ummadda caadiga ah tartanka waxaa lagu jiraa waa qimada qimadaa tartamaysa annagu waxaan la tartannaa maaragtay ka lacagta yar bixinaya waxaa la tartamaa ka khatarka muta okay yuu la tartamay abubakar cumar abubakar uu sugo meesha u fadhiistay abubakar rasuulkaa yaqaana intuu xoola haysta dadkana ma garaan saaxiibkiisa khaliilkiisi weer soo dhigay rasuulku wixii yaraa uu ark uu tiriyo war wuxuu ii sheegay waan hayaa iga lahaba waa ka keenay buuri su-aal buu rasuulku weydiiyey maada abqayta lilciyaal ubadkii maxaad u reebtay abqaytu lahum allaha wa rasuulahu buuri ilaahay rasuulkaan u reebay khalaas buuri cumar maalintaa baan ka hadhay buuri maanta waxaan laa nusbad keentay xoolahagii halkuu kaa soo gaari baa laa buuri isagona wixii u wada sidaaba maxaana jihaadka afraad waa jihaadu almaali jihaadka shanaad waa jihaadka muslimiinta maanta tashwiishka laga riday waa aljihaad siyaasi waa jihaadka boliticalka waa maxay boliticalku kitaabka ilaahay sideen uga qaadnaa miskiidka iyo geeridoon u geynaa xukunka laba meelood baa lagu xidhay kitaabka ilahay hagee lagu xidhay masaajidkiyo iyo geeriyaha waa la go-ay haye sheekh sheekh bil lagu yeedh sheekh soddonkii jirta kitaabka soo qaad noo akhriya maxaa dhacay geeri baa dhacday laguguma yeedhi laguma oranay sheekhow hee waan is haysanaay kitaabka ilahi nugu kala saar laguma oranay odaygii hebel noo daraa oran marka la is haysto laakiin marka kitaabka ilahi la xabsanayo goorma markay geeri dhacdo ka geerida ka soo yaro dallaca waa maxay waa ka meesha ku rakiba waa kan dee waan ku qurxidhay dhulka iyo baabuurka iyo in lagu rakibo ninkan waa sheekh gaarigii qur-aanka u dhex yaala waa cajaaib qur-aankii baa sharaf nooca markaa dee gaarigu dhex yaalla waa qurux badan yahay aqaladu inoogu yaalla nagu sharaxaya waxaas anigu anigu ma diidani waa fani waa akt islaamiya laakiin waxaad ogaatiin kasiir min alculamaa inay dhahdaan waa bidco kasiir min alculamaa waxay dhahdaan in masaajida iyo lagu qurxiyo anu ma diidana masaajida noodaa masaajid ka qorxdana laakiin kasiir min alculamaa waxay qabaan inay tahay bidco limaada lianna dowrkii qur-aanka laga saaray meeshiisii oo ahaa inuu wax xakumo marka dadku inay u dadaalaan kayfa yuciiduuna kitaab allahi ilaa mowqicihi ilahay wuxuu ka yihi nabi daauud yaa daauud yaa daawuuda inaa jacalnaaka fi lardi khaliifatan maxaa qaba marka marka khalifa maxaa qabanaysaa faxkum bayna annaasi bilxaqi faxkum iminka nebiga sal slam udcu baa laga yihi soo maha dadka diinta ugu yeedh okay waan waan aqbalna nabi daaci ahaa waxaa la yihi qum illeyla ilaa qaliila waan aqbalaynaa wa an ixkum baynahumna waa laga yihi dadkana kala xakum baa laga yihi okay war nebigu inuu yahay daaci waan aqbalay inuu yahay salaatuliilka tukani waan aqbalay laakiin inuu yahay leadership inuu diinta dad ku xakumo madaxeenii baa laga buuxiyey uskag uskagii baan ku horreysiinana xaqiiqadii markaa jihaadkaana waxaa dhahdaa okay culummada iyo ducaadda u dagaalamaysa inaa kitaabka ilaah lagu soo cesho meeshiisii ma waxay ku jiraan jihad maxay ku jiraan siyaasiya sida xisbu taxriir sida qolooyinka ikhwaan muslimin la dhahdo sida qolooyinka la dhahdo maara salafiyada waxaasoo dhan u dagaalamayaan inay kitaabka ilahi kusoo celiyaan meeshii uu xaqa u lahaa way isqaybiyeen shay ay ku dagaalamaan culamada tabliiqu inay dadka ruuxdii usoo ceshaan tarbiyadda usoo ceshaan culamada dacwada dadka cilmiga cilmiga baraan waa jihaadkii baa la kala qaqaatay dee marka waa tanawuc okay jihaadka lixaad waa maxay jihaadka lixaad waa maxay waa kana ahayn maanta waa maxay waa aljihaad alkhayri ama la dhado aljihaad almadani aljihaad almadani khayri waa camalkii khayrka inaad ku dagaalanto ku jihaadatid يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أوكي وجهاد آه نبا كوكا جنة أي ورابي أي بو ورابي وأي جنة كوكا صلى الله عليه وسلم وعمل خير يحسن به أوكي وحويان نبا جنة كوكا إنه طريقة كقاضو جيد كدبي ومرت يوكا قاضي طريق ودك وسمي نوضك مرين إماضة الأذى عن الطريق صدقة طريق ودك قادي جيتو كقادي وحقف كل بيا صدقة ويا جهاد مركا إلا هلا مسلمين ضد وحا كشقية جهاد كشقية وجهاد ويا أوكي جهاد كتضبات حنو قنا يسقنا والجهاد التربوي والجهاد كإديكيشنكا تذكر إلا تربية ذا ubadka in laga shaqeeyo waa jihaadka isagana muslimiinta dad badan waxaa ka shaqeeya bal loo bahay maanta tarbiyadda ciyaalka sturdiga iminka meel dhowto qasaska cajiibka ka dhaca waa maxay annaku waxaan u dhaqanaa tarbiyad waxaan tarbiyad u dhaqana annaku mataqaanaa cuquubada annaka cuquubada maxay waa tarbiyad intiina haddaan farti hataan nod ma jiraa ruux xataa kanada ha joogeen oo yuruba ha joogo wadana joogo ma caalamkii saddexaad joogo muslimiinta joogo muu jiraa qof muslima oo ubad leh oon ilmihiisa dilin aan dilin garaacin dilin ma dili garaacin ma jira ma jiro ma jiro ma jiro leanna waxaan rumaysannahay alcuquubatu juzu min atarbiya in ilmaha la ciqaabo waxay ka mid tahay qeyb tarbiyada laakiin cuquubadu tarbiyad maaha cuquubadu waa ihaano qofka markaa ciqaabaysid waad dulaysanaysaa ilaahayna ma ogola ilmahaaga inaad dulaysatid cuquubadu dhinac kale aan udhigayna waa caajis waxaad ku fashilantay inaad ilmaha tarbiyadaysid ilmahaagu waa fahmi kari weyda uu kugu soo adkaaday mid kalea jirta ilmaha daacadda badan laa jecel lahay aabba seexo haye aabba toos haye ka ku dhada aabba seexo ma seexanayo oo kan waa khalad kaabaana saxa lagu leeyahy ilmuhu markuu lix jir gaaro hadduu ku dhahdo seexo aabba ma seexanayo okay wuxuu bilaabay shakhsiyaddiisii waa inaad ilmaha tarbiyadaysid hoo maxaa tarbiyadanaysaa beritoole markuu dariiqa tago hadduu mid helu ka dhado kaale raac kuma raaciyo ka oran mid xashid siinaya raac hadduu ka dhado kuma raaciyo ka oran mid daacish geenaya hadduu helo dhadha mari jihaad baan ku geenna waan horta kuma raaciyo ka oran leanna laa buu soo bartay laakiin wiilka soo bartay haya aabbo haya aabbo dariiqa lagu helay saaxiibo maahayo waa iska raaca isagana adigu markaa waxaad tarbiyadanaysaa ilmo wixii laga idhahdaba okay ta kale saqaafada tarbiyada waxaa ka mid a xiwaar qur-aankiina maxaa ku jira waqaala waqaala waqaala waqaala ambiyada iyo aabiyasoo sheegaysanayeen okay annaka taasi ma jirto ma naqaano marka jihaadka tarbiyadu waa jihaad adag sidee aan qof dhan oo bini aadan aad u samayn ood qof uga dhigi oo khaladada uga sixi adoona dilayn adoona muxuu dhihi anas bin malik waxaa nebiga u shaqeeyay sagaal sannadood waa ilmo yar sagaal sana ula joogay maa darabanii ima dilin buu ima garaacin okay wax aan sameeyena igama oran maxaa u samayso iguma cadhoon maana harani ima eryin buuri maalina war soco igama oran buuri orad wada tag kuma sidi karaya waa ilmo yar wax kasiba sameynaya wuxuu u siday nebigu markaa sal allahu alay wasalam wuxuu u diyaarinayay inuu noqdo hogaamiye marka annagu waxaan doonaynaa inaan inaan diyaarino dadaanan hogaamiyaal hayn marka jihaadka maxaan odhanay sideedaad maxaan odhanay toddobaad aljihaadu atarbawi kii ugu dambeeya sideedaad jihaadka sideedaad ee ugu dambeeya waa jihaad alxaraki wadacwi jihaadka muhimanka dhaqdhaqaaqa ee dacwiga ah weyaan waa jihaadka naga maqan annagu maanta maxaan nahay qur-aankeena siyaaxa ku qoran siyaxad soo qaad turistiga turistiga qolo qurataa dabaqda turistigii dacwadda ragga khuruujka dhamaanad ama jamaca tabliiq oo dacwa alla uraran bay tirahdaan reer hargeysa waxay bixiyaan alla uraran ragga alla uraran alla uraran way ka socdaan ha raggaa unbaa dabaqay dee oo bax oo socda dee waa turist laakiin waa turist diiniya annagu aan iska fadhinaa magaalada ku dhalataa ka imatay waa soo qaxootooday kanadaa imatay oo taban baa fadhidaa haddaa ugu baxdid bil fasax haddaad heshid meeshaad ku laami wax muhim ah oo aad samaynaysid ma jirto laakiin haddaad samaysid jihaad xaraki ah oo dhaqaaqdeed maxaad baranaysaa afar shay horta waxaad baranaysaa dadkii dhaqanadii dhaqanada dadka ayaad baranaysaa laba maxaad baranaysaa waxaad baranaysaa bini aadanku say xaqa u qaataan say u diidaan madahan baad kala baranaysaa arrinta saddexaad ee muhimka baan adaas baranaya intee taxamulkaagu leeyahay intee wax qaadi kartaa oo ciyaalka yare kanadiyaanka maxaa la baraa marka yakoo yar baa la dhahdaa horta buuraha tanka dhulku qabo oo khuruuj la saaraa khuruuj dee la saaraa wadanka waxaan tagay norway dhalinyarada waxaa loo saaraa shan iyo toban cisho oo sidii loo noolaan jiray kahor intuuna korantadu jirin si ay hadday dhacdo inay wad adduunku bilaa koronto noqdo ay ula qabsan karaan xaggana way sooma jiraan cajaaib annaguna waxaan u haysanaa inay korontadu weligeed ma jirayso waxaa loogu talagalaya hadday wax dhacaan see loo noolaan karaya markaa waa lasoo barayaa waxaa la seexinayaa meel baalkii uu jiro butdii balaayadii ay jirtaa la dhex seexinayaa ciyaal yar raganin baa la barayaa adigaagaa idile weynba haddii meeshaa lagu seexiyo rag bay salaadi ku qabsatay yakoo dhex socda kaynta war ma tukanaa waryaa waa nagu tukan meesha naga saar horta bal meelaha inooga saara oo waa qof weyn tarbiyad la-aanta waxaas weyaan ma garata marka jihaadkan jihaadka magciisa maxaan maxaan u bixinay dacawi waa xarakii aa dad fafadheen baa muslimiinta muslimiinta ilaahay fadhiga uma talagelin ya waad qurmi muxuu dhihi imaam khazaali imaam shaafici markuu gabayay muxuu dhihi فإني رأيت وقوف الماء يفسده فإني يا رأيت وقوف الماء يفسده بيو هدي استاغا ما دعا واي اوران لكن محوري هدي دقاقانا اي بيو دقاقانا محوري طابا واي ادغونا دالي معانا دان marka biyaha socdaay biyo kala ka daymanay biyo kala adu hadaa meel u joogto isku uri dhaqdhaqaaq aqliga bedilmi himadaa bedilmi maskaxdaa bedilmi waabaa kuu kordhay alxamdulilah rabi alcaalamiin intayna isma aqoon dhaqdhaqaaqa isku keeno iskaga baray maaha marka waxaas baa ku jirta okay okay waan ku dheeraanay ciwaankii maxaa maxaa markaa uga jeeday marka qawaani fillah maxaa ku jira anay xaggan jihaad baa ku jira xadiiskan waqfadiina kowaad jihaadka waa jihaad alcamali alkhayr sideedda noocee jihaadka amba sagaalka nooc sagaalka baa sheegay sideed baa sheegay kii sagaalaad baa inoo hadhay maya aa aljihaad alcaskari baa kii loo yaqaanay jihaadka ee xataa imaam nawowi raximah llah uu yihi fain haddii uطliqa aljihaadu haddii jihaadka wax kale lagu xidhi waayo kelimat ljihaad un la sheego fa yuraadu bihi ka dagaalka ee hubka laakiin kuwa kale waa qeyd bay leeyihin waa saasoo kale jihaad maali jihaad nafsi jihaad dacwi kuwa kale waa xidhan tahay laakiin kani jihaadkani saa loo yaqaana jihaadka waa caskariga weyn waa kii ugu dambeey waa caskarigii okay ikhwaani fillah marka maanta mawduuca aan ku jirnaayey wuxuu ka hadlayaa jihaad marka dadkan reer galbeedka ee jihaadka ka cabsooday haddaa saa ugu maclin lahayd diinta in badan bay madaxuu goran lahayd war wax waas waxaan saan u haysanaba ila arrintu maaha ilan waa la khaldaye wixii laga khalday waa in dadka laga soxo qaarna waa iska garanayaane ugu jira laakiin inta badan waa la khalday bini aadanka okay waa waqfadii nin koowaad waa taa waqfada labaad ee xadiiska aan isla taagayno waa maxay waa qeybta koobaad ee xadiiska ikhwaani fillah man nafasa man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama xadiiskani muxuu ka hadlay qeybta koobaadi wuxuu ka hadlay man nafasa waa nafasa waxaan isla taaganaa man nafasa cadamatu rasuulina sala allahu alay slam waa weynida nabigeenna alai slat slam ilaahay baa qur-aanka kusoo dejiya waxyi man nafasa nafasa maxay kana tahay qani waa qofka ka neefiye eeg u fudaydiya ka kor qaada azaala waxaa yaable waxa weyaan ikhwaani filah qofka markay dhibaatadu haysato halkay kaga imataa dhibaatadu matalan dhibaato dhaqaala haysata dhibaato qoys baa haysata dhibaato waxaa haysato cudur jiraa haysata jirkiisa waxaas oo dhan halkey iskugu tagaan marka ugu dambaysa nafta naftay u tagaan qof waa lagu ka bukoodaa niyaddu ka bukoodaa psychological ahaan buu bukoodaa qofkaasi muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay wax la dhahdo tanfiis in laga neefiyo in laga neefiyo cudur baa jira iminka la dhahdo ikti'aab almardaa ikti'aabka maxay waa cudur ku dhaca dadka ku dhaca psychologiga ku dhaco waa stresse waa qalaq wuxuu ku dhacaa dadka buka unbuu ku dhacaa dadka jirada leh oo cudurka ku raago iyuu ku dhacaa oo maxay qaadaan waxa la idhaahdo inay yihiin bilaa dawr noloshayna rol ku lahayn naftii baa laygu ciriiriyu ku oran lagmana qaadayo lagamana tagayo dadkii baan culays ku noqday ilaahay siba iguma talin waa cudur qolo kale waxaa jirta dhahdo ikti'aab alkibaar dadka waaweyn sideetan iyo markuu qofku gaadho oo dadku ay soo siyaartaanoo iska waran weli waa noolahay buu ku oran asalaamu calaykum bal iska warran marka laga mxu oranayaa weli waa noolahay weli waan dhamaa weli way igu jirtaa weli hawadu way maraysaa weli hawadu way mar uu quustay marsataa laakiin dee mara qaarna waxay ku oranayaan da-daydii waxay ka reebay garan maya qof ma nool oday baa la sheegay magaalo hiblaayo fadhiya yaa la sheegay anu inaad dambi ilahay waxaad ku garanaysaaba dadkii o dhan baa layga reebay waa muktaib buuya ninkaasi waa muktaib waa muktaib iminka waxay maalin dhowta waxay diraase ku sameeyeen rag culummada nafsiga ah man nafasa iyakoo baara waxay ku sameeyeen arrin cajiiba waxay ku sameeyeen ragga da-daa gaadha ee aan haysan qof u waramo u sheekeeya oo ubadkoogina ay nool yihiin kuwan dee ka tagay dhaqanka maaha waa kuweyn muslimiinta ahaa ay nool yihiin oo waxaa laga inuu aabba yahay oo aye yahay oo axfaadii ay nool yihiin ama aba axfaadul axfaad ay nool yihiin ayaa laga yaabaa laakiin dad badan lama joogaan ninka mahareena joogaan mushkiladda maxay ka imataa lidhi waxay ka imataa tarbiyadda xun waxaa ladhahdaa ubadku marka ay yar yihiin toban labayo toban yihiin hadaad haddaad la sheekaysan weydid tarbiyadiin weydid xudniga laabta gelin weydid yaa markaad weynaatay iyaguna saama yeelayaa kudul fadhiiso naska waran adeero bukoor aabo fiican tahay aa tamaam wallahi maanta waad nuuraysaa hay salaamadii aabo iska socon adna waxaad rabtaa inuu kula yara saxda caawa kula joogo kuu sheekeeyo war waxaan maxaad u kordhashay unbaad oran dee wixii aad gashatay buu kasoo jawaabayaa okay waxma gashanba waxaa la isweydiiyey wadan islaama wadan islaama oo weyn umada islamka weyn magacoo sheegamene yaa la eegay inta aabbo aabe ee inta ay qabtaan ilmahoogu markuu qalad galo xudniga gelisa laabta gashata tirada maad garanaysa noqotay boqolkiiba saddex boqolkiiba toddobiyo sagaashani ciyaalkooga laab ma qaliyaan waa sidii ninkii carabka ee rasuulka u yimidee ee rasuulkaoo xasan iyo xuseen dhudhukanayo oo faras faras ay ka dhigteen oo ku boodboodayaan intuu usoo gala yaa rasuul allah yidhi inna liya casharata abnaa toban ubadaan dhalay maa qabaltu axadan minhum mid iyaga ka mida ma aan dhukan rasuulku sal slam wuxuu idhi intuu soo fadhiistuu idhi wamaada amlik in nazaca allahu min qalbika alxub walxanaan maxaan kuu samayn hadduu ilaahay qalbigaaga kalgacaylkii iyo xanaanadii ka saaray maxaan kuu qaban karaa anigu de mastuman ubadaad mid- midna weli aad dhukan oo raganima dee ma- ma- ma- ma- ma- aabbayaashii wax dhuki jire odayaashii baadiyaha ma- ma dhukasha yaqaaneenba hadday kula hadlaano waryaa hadduu ku dhahdo farxaysiin hadduu caliyo ku dhahdo haddii kale kan baan la hadli weye waryaa waa kan buu ku leeyahy war hadda waa adiga buu ku leeyahy haa waa aniga orad waxaa soo qabo kugu filan ba intaas alxamdulilah هذه العقلية يعني حكميسي عقلية دين ما هي عقلية دينية عقلية تربوية ما ما تعب ما اوكي من نفسها بو اللي بيقول سلام ضد كاس معو باي مركها اللي قلنا فيه باي مسلم كدبات دبات هيستاي ما هتو دقالو نمك واحد waxa laga yaabaa inaad qofkii tiraadid war wax xadiiska qaybtooda noo sheegaysa dhibaato dhaqaale haysata ama lacaga lagu leeyahay ama uu la taahaya war aad u sarakacdo u soo ururiso war waa kana ama hadiska bixi baa tiri اوكي waxbaad ka riday laakiin gudihiisii maa daween xadiisku wuxuu sheegayaa cumqiga dawee gunta qofka qofkan dhibaatada haysata garab joogso ka neefi man nafasa maxaa ka neefinaysaa mushkilad mashaakilka adduunka ee- oo haysata marka xadiiska maxaa iskala tagay nafasa waa kelmad ka fog maxaan odhanay inaad qofka wax la qabatid waa inaad dhaadhacdid arinta labaad ee muhiimka nafasa ku jirta waa maxay qofka biniaadamka wuxuu baahan in la dhegeysto markay barbalem haysto waxaa la idhahdaa alistimaacu nisfu lxal alistimaacu nisfu lxal qofku hadduu waxa qalbigiisa ku jira intuu soo saaro adiga kuu dhiibo uu neefsaday laakiin haddii laba dhegeysan waayo ka waran u taahaya un Mm, arrinta- arrinta ayaad iska sheegtaa ayaad warantaa qof u sheegtaba u waayo waa mushkila iyadana walidaalika waxaa keenay dadka ku dhex nool afarta afarta derbi dhex fadhiya een ka baxayn khaasatan dumarka waaweyn iyo mushkiladda haystaa maxay ee marka dambe lagu yeedha kaale qur-aan ku akhri lagu oran waxba ma haystaa qur-aan maaha problem jin ma gelin jin kuma jiro waxaa haysta waa maxay afartan derbi baa haysta waa bilaa rool bay noqotay bilaa dawr islaanta lisay ahayd lagu soo weecdo shaaha laga soo doonto caanaha laga cabo oo tiraahda maaragtay war dheriga soo dheriga aawe maxaa ku jira soo siiya ninka idhahda walaa xaaja halkan ma jirto qof kastoo dheriga u buuxiya salaamu calaykum iyo way weyday halkan way ku xidhan tahay barafkan way dhex fadhidaa maxaa ku dhacay mushkilaa ku dhacday adigu markaa u tagtidna naamaa fiican tahay haa salaamu calaykum waa iska socotay okay maxay u baahan tahay markaa ikhwaani dhegeysi okay maxaan u baahanay marka anagu markaan dhulka joogno inaan samayno meel dadka lagu dhegeysto muhiim jiddan waxaa weynaa waa inay muslimiintu yeeshaan masaajideennu meel dumarku intay yimaadiin la dhegeysto imaam waxaa loo baahan yahay dadka dhegeysta maaha imaamka intuu jumsida ka baxa haye ii waran dhegtiisu weyn tahay gaaladu maxay dhahen nebiga qul huwa udun nebiga maxay dhahdeen qul huwa udun waa dheg weyn ya markaa buu ilaahay yidhi waa udunu khayr lakum waa dheg nii khayr badan maxay dhahtay nebigu dee dhegtiisu u ballaarin jiray dadkoo dhan buu dhegeysanayay humuumu naas قموم الناس قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قف كستا ويما جرى النبي oo warkuu ugu jiray sal slam laabtiisu waxay ahayd mustawdacu asraari الnaas waxa bini aadamku sir leeyihiin hagee ku jirtay laabta nebiga ku jirtay sal alla alay slam okay arrinta labaad waa taas weeyaan waxaa loo baahan yahay in dadka la dhegeysto man nafasa horta dhaadhac baa odhan, cumqiga tag laba waxaan dhagannay dhegeyso saddex maxaan odhanay man nafasa can muslimin mushkiladii la xali mushkiladii la xali oo ka hor qaad inta aad kelaysid amba adiga oo qof ah amba ininka oo qaraabo ah amba ininka oo muslin ah amba ininka oo urur ah magacaadoo la baxa mushkiladii qofka kaga kor qaad khalaas nafasa uu neefsaday ninkaasi saddexdii dul soo midho guntiisii waa loo dhaadhacay waa la dhegaystay mashaakil baa lala xaliyey hadduu qoysa waa lala xaliyey hadduu dhakhtar ahaa waa lala doontay hadduu ahaa maxaa dhahdaa xoolo lagu lahaa waa lala bixiyey mushkiladu way ka dhammaatay qofkaasi dhibaataa ka kor qaaday adiguna adiga ku imika ku taallaa aduu camalkaaga waad gudatay aljazaa min jinsi alcamal aljazaa abaalku waa maxay waa shaqadaad qabatay un nebigu muxuu sal ma dheh nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowm alqiyaama adiga hadday adduunka dhibaata kugu helin shan kurba ina sugaysa isagaa dhibaata ka kor qaaday hal kurbaha adiga shan kurbaa ku sugaysaa oo kurabu, kurabu maa bacda almowt ah awal kurba ina sugaysa maad garanaysa ikhwani fillah waa sakaraat lmowtka awal kurba annagoo dhulkaas ka joogno markay naftu inaga baxayso maaha wax dabiici ah xataa qof kale aad maqasheen wuxuu ku dhintay maxaa la dhahdaa n sakta qalbiya wadnaha istaagan amba dimaaqiya maskaxda dhig ku furmay ee markii unbu iska sexday la idhahdo sakaraadka ula dhamiyey sakaraadka wax ka adag oo adduunkana sugayahay adduunka dhexdiisa ma jiro alaa ina lilmowti la sakaraat rasuulka yidhi way kaga siisaa rasuulka ma iskama orino saas mowdku wuxuu leeyahay sakaraat allaahuma hawin calaya sakaraati lmowt kaabaa lagaa fudaydinta adiga arinta labaad ee khatarka waa maxay ikhwaani fillaah waa qabriga qabriga marka lagugu xidho dam buu leeya damma rasuulku wuxuu yihi damma u isku yimaadaa qabrigu feedhaha isdhaafa in yar baa ka baxaysa damadaas baa korbaad qof ka bixisay adu rahaynba ood ka khaarijisay iyo harayaa kaa fadhiisan qabriga isku so orday kala qaban laa laa laa kani kani dhibaato looma ogolo waxba soo qabtay kurba kurba ayuu muslim ka saaray muslim buu kurba ka saaray jihaad buu ku jiray kurba altibaad kurbada saddexaad halkii lagu sugaysaa waxaa lagu sugaysaa markaa qabriga ka soo baxno ee qiyaamaha la soo baxo dhowr boqoloo sanaa waa lagu xisaabinay baadhi oo la ordayaa wabacsigii ya dadku isdhex socdaan maxaa isdhex socdaa makhluuqaadkii oo dhan ka waran wixii adduunka soo maray diinaasoor baa nahay adigu waa tasawur geel baa nahay lo baa nahay maroodi baa nahay libaax baa nahay wixii oo dhan buu ilahay intuu soo saaray ayuu faraha ka qaaday dhulkii ya dhulkiina waxaa laga dhigay bilaa buur bilaa bad waa dhul siman so sida qur-anka ma suuratu daha waa la simay dhulkii oo dhan dadkiina waa la soo saaray faraha laga qaaday way ordayaan laakiin dad baan orday oo la joojinaya hagee la geenaya carshiga hoostiisa maxay dadkaasi waa mutafarijiin waa sbectateero way daawanayaan alyowma udilukum yowma laa dila ilaa dili waa kurba iyaduna wayna sugaysaa kurbada maalinta baa lagaa neefindi waa lagaa so dhex qaada dadka oo ta kale ka dartay waa maxay ta ugu darin waa maxay xawdkii nebiga saa loo cabaadayaa nebigii baa darkiisi dul joogoo dadka waraabinaya markaabaad ummaddii nebiga tahay sujuuddii baa kaa muuqata weysadii baa kaa muuqata waad kuska sii dayni malaa'ig baa kaa hor iman oo kaa joojin markaabuu rasuulku leeyahay inahum asxaabii inahum ummatii waa asxaabtaydi waa ummadaydi soo sii daaya markaabay malaa'igtu leedahay laysuu asxaabaka walaa ummataka laa tadri ma axdasuu bacdaka waa laga celinayaa waa kurbo adoo nebigii lagaa horjooga ka waran sal slam oo xawdkii lagaa horjooga ka waran waa kurba kurbadaa waad ka bixi kurbada ugu dara waatan waa kurbatu siraad jidkii siraad baa la duldhigay jahanama waada wada maraya ilaahayna muxuu ihi wain minkum ilaa waariduhaa mid ininka inaga mida ma jira hadduu jira ilaa uu ku aroori badhi jahanabaa lagu arooraya walciyaadu billaah kaana calaa rabbika xatman waa arrin la gooyey buu ilahay ihi arrin laga soo laabay maaha caasha waxay tihi yaa rasuula allah halkeen kugula kulmaa maalinta yowma alqiyaama waa caasho waa ina abibakar waa sidiiqa bintu asidiiq waa zawjatu rasuuli illahi fi dunya waalaakhira ayna altaqii bika yaa rasuula allah wuxuu ihi cinda siraat jidka siraad baad igula kulmay ambiyadu waxay leeyihiin nafsii nafsii aniguna waxaan lehay ummatii ummatii halkaa wad igula kulmay halkaa igu imuu ka leey caashaa hanku dhaafiyo anigu yada malaha u dhaafsanta yada lakin adi kuma dhaafsanayo marka adi maxaa ku dhaafinaya man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama marka camalka khayriga ninka cadi markuu samaynaya muxuu u sameeya liajli maada liajli muxuu sameya ninka gaalka de islaam aaminsanayn liajli insaan muxuu sameeyaa liajli sumca magaca muxuu sameeyaa liajli iska naxariis buu iska leeyahay adu maxaad u samaynaysaa liajli maada liajli maalintaa badbaad adigu maalintaa badbaad boqol dolar baad bixinaysaa waxaa leedahay boqol kun dolar milow maalintaa ku bixi aada baahan tahay toban dolar bixinaysa milow maalintaa badbaaday halkee tagaysaa boqolka dolar maxaad kaala soo meesha tagayso mid mid qarqaraya oo dhaxanaya yaa yaa go ka dhigan doonaa samaday ku dhacaysaa ilahay bay ku dhacaysaa subxaanahu wa tacaala marka man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allah adiga markaa maxaa kugu dhacaya awalan qalaq baa kugu jira qiyaamaha ma jannada galaysaa mise cadaabta okay labo bini aadamku maxay kugu sheegan doonaan waa cabsoonaysaa ilaahay muu ku xisaabi doonaa mise kuma xisaabina man nuuqisha fi lxisaabi faqad cudib ninka ilahay qiyaama la xisaabtamo muxuu rasuulku yidhi waa la cadaabay hadduu ilahay intuu soo- kusoo fadhiisa ku dhahdo buugii qalin kuu furta ka warran qiyaamaha maad bixi karaysaa وhذا هو قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا يسيرka رasuلku وxuu hi إنما هو العرض مؤمiنka waa loo bandhigaya un arintan ma samaysay haa waan sameeyey taa kale ma samaysay haa waan sameeyey kafartuhaa l waan ku dhaafay wey khلاas ora jannada iska tag marka waa lagu bandhiga un muxuu ka yidhi rasuulku casha muؤminka laba xisaabinaya waa loo bandhigaya laakiin ninka la xisaabiyo ee qalin bug loo qaato kaas waa khلاas ilahay kama baxayo subxana watacaala marka kurabkaa baan ka baxayna marka xadiiska u fiirsada ah kelmaddu caadi maaha qofka bini aadamka markaad maanta adduunka la joogtid dad badan baan aragnay ood la sheekaysanaysid oo mushkilad ah haysato wuxuu u baahan yahay inaad dhegaysatid tanfiis buu u baahan yahay naqaskaa ku dhegsan xadiiska rasuulka kama hadlayo wamaa yandiqu cani lhawa in huwa ilaa waxyun callamahu shadiid lquwa waa cilmi nafsi waa psychological maanta waxay sameeyeen meel dadka la dhahdo waxaa lagu daweeyaa dadka jirana u baahan in la dhegeysto waxyeelada cajiibka al waxaa kamid a iyaku dee diintii ma garanayaan waxay sameeyeen meel dadka loogu furo misiig yaroo aamusan iyagu sameeyeen laakiin anagu waxaan haysanaa kitaabkii qur-aanko haddii aan dadka u furi lahayn dad badan baa bogsan lahaa qur-aanko ood ood ma ma tagteen maqaaxyaha qaar ma tagteenoo cunto ma ka cunteenoo ma maqashin misiig yaroo socdaa oo laakiin korna u qaadsanayn hoosna u dhigsanayn oo dhegtaada yar ay maqlaysa uun waxaa lagaga shaqeeya dareenadaada hoose waxay u baahnayn baa laga shaqeeya aqaladiina qur-aanku saa hadda ugu soco ka waran qur-aankii kariimka intaad saartid haddaad u saartid meel dareenkaaga uu maqlayo khaasatan ikhwaani baa ila tijaabiya suuratu ka- suuratu kafaaya suuratu maryam bal saa u fura wallaahi aladii laa ilaaha hayru dareenadiina way ooyaan suu ilaah u hadlayo zakariya nidaa'an khafiya ya wajcalhu rabbi radiya saa buu soconayaa waxay la shaqaynaysaa waa musiq la- waa musiq mas- waa- waa- waa- waxaan u leenahay yani majaaz musiq ma waa majaaz yani waa sarbeeb uun waxay la shaqaynaysaa dareenadeenna hoose ah inay qur-aanka la tafaaculaan ya inuu daaho oo kale furo litashqى ya tadkirata liman yakhsha tanziil maqaad wasamaawaati اlculaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa asmaء اlxusnaa waw xusnaa waa la shaqaynaysaa waa musica waa la socon suuraة الnajmi maxaa najmi markuu nebigu akhriyey gaaladii oo dhan dhegaysanaysaa markuu yihi fasjuduu lilaahi wacbuduu gaadhay kula الnaas sajaduu bima fiihim ilmushrikuun ila abi jahl abi jahl wuxuu soo qaatay ciido sanbur madaxa dhulka ma dhigin kulluhum sajaduu qur-aankaa ta'siiriyey qur-aanku suu dhacayo anqaamtiisu waa cajiib ilaahay caqligoon qur-aanku ma qanciyo tanfiis buu le naqasu kaa saaraya qur-aanku man araada inuu gamiga iyo hamigu ka baxaan qur-aankaa dhegeysto misiig maaha qur-aankaa dhegeysto qur-aanku waa dawo ikhwaani fillah markaa man nafasa can mu'minin baa lagu yidhi qof mu'mina qof qof ka neefiya kurbatan dhibaato haysata nafasa allahu canhu kurbatan jazakum allah khayr wasal allah ala sayyidina maxamed wala alihi wasaxbihi wa iyaakum in sha allah